bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin faylo meeloba isun ogdanga haqudhowaada barnaamijka kulanku warsano hamiin walba isunku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinima arbaca gala ituu taarigdee keedanta shanta bilo nofeembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shal gadisan barnaamijka kulanku warsan oo nimadan dileer waliba ku mid aha gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool maxamed macalin iyo weliba uuse ku warbeya xaaladda degmada xudur ee gobolka bokool uu soona sheegay in degmada xudur iyo kubugtaalenga in ku badan kun iyo lix boqol oo qoysa haddaba sababtama ee tadhugunseela barnaamijkaas inkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu hadiilaar waliba ku mid ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa waliba iyo sheegtay inay madaxweyneyaalka maamul goboleeda dalka iyo fasahlaan banaanka in baakorna haddaba sababta meeta mayna saatuma keedii arrintaasi akhyaaraya barnaamijkaas inkaaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug iyo waliba uuse sheegay iniyo qorsheeyahan dhowaa inay golo deegaanka iyo weeldhata magaalada cabuudwaag ee gobolka galgaduuda haddaba qaabseeg maraahin dhismaha golaha deegaanka ee degmada cabuudwaag akhyaaraya barnaamijkaas inkaaya gudoomiye ku-geenka aqalka sare waana gudoomiyaha guddiga iyo magacaban aqalka sare iyo weliba usiina ku warbeeya xaaladda gurmadka iyo saasoo kala sada iyo aqalka sare iyo qayb qaadla ayanga gurmadkan suubi ayaa dadka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraana saasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsana oo nimadu haddii leer weliba ku mid aha wasiirka wasaaradda maaliyadda ee hukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan beyle iyo waliba usiina golaha aqalka sare use ka hor akhriyaya kobaca dhaqaalaha iyo saasoo kale sida walagu bedelilaya dhaqaalaha dalka soomaaliya qodobada aase qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadu siinkaaya barnaamijka oo kulib asaare waan siindareysi doonee dhugunsiyaala anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax kudirta waliba imaamado doonee saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaalla idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordaretan weliba wada singalaha dhugunsiyaalla hamiin faylangan ku bilaaway qodobkan koraya degmada xudur ee gobolka bokool iyo weliba lah ku waramaaye inay saamayn kuweeldhida roobabkii maalmo lahdhaafi qubdaya deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya welibana degmada xudur lah ku waramaaye inay ku guureen in ku badanga kun iyo lix boqol qoysa oo inta badan saamayn kuweeldhidii biyo iyo saasoo kale roobabkii qubdaya degmada xudur ee gobolka bokool haddaba si faahfaahin dheeraadan uun ku ogaana welibaan qato teleefonka idaacadda warsan war kuweydiaya gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool maxamed macalina kaa gartay gobolka bokool madaxmadaas gobolka bokool xudur waxyaale oo waba dhibaateen kasoo geeyey mase hata ku jiraana roobabkii oo liaadka lahayd dee madanka kawadahayn runtii wayba soo geeyana khasaari gey geysan sembere wayba magaalada xaafadle buulow oo magaalada kadaayaala yaa markii oo roobabkaas oo saarsan gubdan sanadwiina ahe markaas biya galaan xaafadii ay ti runtii wadanagata ilaa talyo baada biyoyaa la day talada booliskaas kumada dameelo biyo harkeen raashiriya kumada maabesi kulli biyoya dhaadalan biyoyalaa ku dakolaa ku biyi marka dhibaatada ku jirta meeliya degmadaas xaafadaas buurland dherow waaantii horeyna waa sheegnay warbaahinta waldeysii ilaahdo kula ku sheegnay xatooyni magaalaha si magaalooyin oo magaalooyinka kale oo horeyba madaxweynaha soomaliya ku hadalay ay magaalada xudur aninka taado ku dhigan ilaa kuwa gurbigaana deenimale ola dawlada soomaaliya iyoonto koonfur galbeed manaa meelo kalena gurmudland geyso xudur gurmudland geyso aragtiya liyaabanne barnaamijyo waa ku jarta meeliya barakaa ku jar dhibaatooyin oo maclo oo biyo shaarse ku jar meeliya waayahay marka gudoomiye roobabkaasi iyo biyo aad hadda sheegayta bal biyo dareero a mise antay kukoyan biyoas
wayba kukoyan walba magaalada walkuwa kukoy marka rooba wayba jarjartay ilwiin oo manaa banaanka roobka ka ka dhaglow mil soddon kilomitr jirta afartan kilomitr jirta roobka dhoo daad iyo koy magaalada milas oo marka wayba fadhiisamo biyo fadhiisamo biyawaybaan soo gelay bihireenaan soo geli hadiunana maamulka degmada bihireenka madib weysuminaad magaalada giraankanaadan biyoodii xaafadoo dhan hatay waa guri oo macnaa diinka jarna male guryaalka dhammaantay wala qubay banaanka laan qubay noolereer meeshii meelkalla ka jara male dhibaatooyinkaasa ku jara magaalada hudur waayahay marka eh, meelasay oo biyosaas an degenga qoysaska deganaayenga meeqalaqiyaasa koro
goysaska ilaa kubili boqolana ka dhiyaatay xaafadda wala degan iyo aan ku badan marka kolley barnaamijka islaahi maanta bayn dad guriyaaji way waa maakubaneen wayba ka jiraan guryaay dhatoo ka jiraan biyo ka dhaa jiraan yaal kulli biyo ka dhaa jiraan waxyaalaha dhibaatooyinka meelo ku jirayba kumadaa haddii markaas biyosaas bagaa masquulin iyo biyoodii way guryaadkaas ka furme biyoodii lagu waraabay eelashii way masquulayaadka darme dhibaatooyin badan ku jirta meeliya iyo nadaafadnimo ilaa ku darasi waqtiyada kuma bajare kanahayo oo iyo taran badan yakati dhibaatooyin ku jirta run ahaanti meeliya ka gooba musliin magaalada oo badanarag meeliya meel dambaana ka sheedow wakalaata dalalanki dhahmarow dhamawayba yaal ma dhahmaro kor lan waayana ma dhahmaro kor shaksiyada macnaha iska biila muushilan kala dhahmaro mala diiye waayahay jirana khasaaro dhimashoyo dhaawac oo sababa biyogasay guddoomiye
ma dhimasho dhaawac ma jarta laakiin barka oo macnaha biyogi dadka galan yaa jara meeshii dhimasho dhaawac yaa jeysan male ilaa hadda biisoodama biyona fadhiyaan biyo soodahan male ilaa lamadola sadigoda biyoya ka deeraan oo mudarsan galan marka nagada kor ilaa lamadola sadigood indireen dimaanka naga kor guryaye gurya marka dambe waldimo masuro waldimo nagadaan xiliyadan hubi roob ka basaasan yihiin markas dhibaatooyinkaas ulkumaan haafadiye dhibaatadaasa ku jirta waayahay marka qoysaskaasay oo saameynta kuhelida biyogasay idooja ku guureen anta dejiideen
iyo banaanka rogan banaanka ligey oo banaanaya masalan meelo oo banaanay oo golayaasha deganaayeen barakayaalka deganaayeen yada yada deji yadawadanka kala gartiya yada deji saamsiya ku jira waayahay marka kuwaranba noololiyo maadaama kun iyo intaaka qoys meedhasay kubugtaalenga noololiyo hadda haysata kuwaranba
noolnimaas in dareema korte noolnima dareema korte dadkaas oo maanaa dad oo magaalada banaankii dadkooraan ciida biigii oo golayaashii horay deegaanka deganaayay meeshii dadkaas sugo biyaas garan marka nololo diilagurda kuba dareema kortay nolosaylamile welig wal adokankane egrantoa kasta roobka lagu galahay mile dhibaatooyinkaasa ku jira marka roobe magaalada godoon hayti marlama godoon wadanka daremaatana dalgiiniya mana yaa kiirnahayti degmada hodol ali baaburka meela maraan baaburka meela shanada boqol labaatan kilomitr gargarac jambleraaya baaburkila kae bulbina maraye hayriininta masuul dhiganano ataadi abla kudhiga wanaamlaanu gadoonkan kuun meelina noo deeri dimaana gari oo gadoonkaasa ku jira magaalada hadir waayahay marka maadaama qoysaskaasay banaanka jeeyteen eh, maamulkii degmada ee aten wal gargaaraysan deersanaa jirana
wallaahi barnaamijyada kaxeelaanka jarna sideedayan ku dejinaa shacabka dhamaanto kaxeelaankasa jarna guddi oo saara guddi oo atahadaa talagalay yaku jara yalay hor saaray barnaamijka fasala ku jara insha allah ujeedku shalay bay balshareen iyadaha yankan dignan sharay ani walaa lamura beedkas walaayo kalaan ku jeesi koran ku jeesito dadweynahan iyo maamulkan walaa ku jeesi koran ku jeesisan saabta dawani laakin waa kafalan mee walaas waa kafalan mee gargaaraan baahanyin dadkiia waayahay baraka aqoon yoosaas oo kale biyogun inta muddo eh, oo haysatay degmada xudur ee gobolka bogool
ilaa roobka muddaa tala kurooga tuman iyo walala jaran dhamaaneel kurooga aminta biyaha saasan kareen ilaa waqtidaas barnaamijkaasa ku jiray maaa dhibaatooyinkaasa ku jiray Mm. waayahay marka ugu dambeynta guddoomiye maadaama eh, degmada bardaalan iyo kumid ahay timeelo saameynta kuwaalida roobabka qobda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya may tale ama baaqi hajeeda ilahayti
baaqay baan jeediyey iyadaa maasanka madaxweynaha koonfur galbeed cabdiaziiz iyo dhammaan wasiiradiis iyo dadweynaha dhammaantoodba baalan ka jeediyey maadaama dhibaatooyinkaas ku jiraan degmada xodor ani gurmadkii lakadara laka saartama dowladda hala geysii gurmadaas meelaha dhibaatooyin gurmad ani lakadara baagaas aan jeediye dowlada maasiin barnaamijyadaas wayba kala liyaabana hata meelo badan la gurmadahay magaalada xodor laamalahayo masahayna dowladda ay koonfurta baylan ma ma dhigayna armayan liyaabana marka wayba faananida oogana barnaamijka daalkusa in la argo asaska jiraan suugiya sarbayla suugiya la argo diinna fadhiyo taarta la argata ajeediyana nin kurgaya waayahay dhugunsiyaalla kaasay wali bahay gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool oo si toosay qata teleefonka idaacadda warsan usiin ku waramaya idan maasanta mudane gudoomiye ayakaa maasanta
alfaraj educational college alfeco macadka walbarashada ee alfaraj abshir bila ogoli haaran godobewadi hidde ilmageela dhisi alfaraj educational college yallofuri eekway kubahi bulshay kooya ilmo aruursada oolanki eetanhay eelbiile wan roore ilma lanki fadawna bulshay unrooroy hidde ilmaga awoytisyani ee alfaraj educational college ilbaydhaw afartiya gees irid ilma iskulufurunta ilow alfaraj educational usiwaldheer ustaadyaal ilmisho tayaysno turkihan walhanbaradeena alfaraj lanaskashani alfaraj educational college way iskufuri layma eh eeda lahan kubaarandeg asaru ihiraabu ma eh ishuu ileelu ma eh kamiisu ijimaaw ma eh online
waayahay dhugunsiyaalla qayb hore barnaamijka kulanku warsaya ku guda jirnaa weliba wada sinkalaha dhugunsiyaalla ahmiin faylangaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa weliba ayay sheegtay in maamul goboleed dalka qaar iyo aynu fahansanayna ee nidaamka dowladda federaalka soomaaliya welibana ayaa saasoo kale sheegtay dowladda iniyo marna ay aqbala doon in madaxweyneyaalka dowlad goboleedka dalka iyo fasahlaanyo dalka binaansha iyo niskubanga haddaba arrintaasi maysa adduunka keedii mayata sababtana iilidhugusa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo shirjiraad usan isku weri dhammaan warbaahinta goolgalaas magaalada muqdisho oo arrintaasi faahfaahiyo maanta waxaan halkan shirkan jaraa'id u qabtay inaan waxoogaa briefina idinka siiyo hawlihii fatahaadda iyo roobabka ee gurmadkooda lagu jiray ayaan rabaa inaan waxoogaa briefin ilaa hadda xaaladdu halkay marayso idinka siiyo waxoogaa kormar ah sidaad la socotaan dalkeenna waxaa ka dahay roobab xoog leh waxaana meelo badan oo dalkaa ka dhacay fatahaad webi ama fatahaad ama daadad ay keeneen roobab oo waxyeello u geystay magaalooyin dad badan degan yahay oo ay ku jirto magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan magaalada baardheere magaalada berdaale iyo buulo berde iyo meelo kale iyo tuulooyin aada u fara badan markii la arkay in daadadkaas iyo roobabku keeni karaan khasaare nafeed ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre shan iyo labaatankii oktoobar magacaabay guddi heer qarana oo u taagan inay u gurmadaan dadkaasoo samata bixiyaan sidoo kalena meelaha fatahaaduhu ka dhaceen maamulada joogaa waxay magacaabeen guddi kaas la mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu beesha caalamka iyo cid kasta oo soomaaliya iyo ganacsatada iyo dawladahan saaxiibka nahay u abiilgareey ama ka codsaday inay taageeraan dawladda soomaaliya oo u eg tahay fatahaadda webiyadu culayska ay leeyihiin inay ka badan tahay dawladda soomaaliya labaatan iyo toddobadii bisha wuxuu ra-iisul wasaaruhu la kulmay madaxweynaha soomaaliya wuxuu la kulmay ganacsatada soomaaliyeed iyo culimaa udiinka ayuu la kulmay oo uu ka codsaday inay taageeraan dadka walaalahooda ee dhibaataysan sidoo kalena uu ka caddeeyey mawqifka dawladda soomaaliya oo ah gacantii ugu horreysay ee deeq ku dhawaaqda in dawladda soomaaliya arrintaa ugu tala gashay shan boqol oo kun oo dollar iyo gargaar kale oo badan oo ku jiray bakhaarada wasaaradda gargaarka iyo iyo bini aadamnimada ayuu ku dhawaaqay madaxweynuhu sidoo kalena madaxda sare ayaa mushahaarkooda iyo wixii kaleta ay awoodaan iyo dad badan oo ka mida madaxda dawladda ayaa ku dhawaaqay dawladdu markaa qorshe ayay dejisay afar weji leh oo loogu gurmanaya dadkaas wejiga koowaad wuxuu ahaa in dadka la samata bixiyo oo meelaha fatahaaddu ugu galeen wakhti horena digniin la sii siiyo markii biyaha la arko inaanay ku jiri karinna lala bixiyo laga bixiyo magaalada wejiga labaad ee sooma ay dawladdu samaysay waxay ahayd in dadka markaa la quudiyo maadaama ay guryahoodii iyo wixii ay ku tiirsanaayeen nolol ah ay ka baabeen in la quudiyo wejiga saddexaad ee qorshaha dawladda waxaa weeye in marka ay taa dhammaato biyuhu magaalooyinku hagaagaan in lagu celiyo degaankoodii oo lagala qayb qaato inay noloshoodii caadiga ahayd ku noqdaan dadweynaha qaxay ee guryahooda ka baxay qodobka afraadna waxaa weeye sidii dawladda soomaaliya ugu diyaar garoobi lahayd meelaha had iyo jeer fatahaaddu ka dhacan oo beledweyne ka mid tahay sidii aanay mar labaad ama mar saddexaad afraad uga dhici lahayn ee la keeno qorsho weyn oo magaalada looga badbaadinayo biyaha soo gala oo ay keeneen saddex arrimood inay biyuhu goor hore oo berigii hore aanay soo geli karin soo galaan midda koowaad ee ay keentay waxaa weeye in webigu buuxsamay oo ciid ay ka buuxsantay waayo webiga dawlad baa daryeeli jirtay xuduudda meeshuu dalka ka soo galo ilaa meeshuu ku dhammaado wa- wiishash baa qodi jiray si ay biyo badan u qaado oo dadkana biyuhu aanay markiiba ugu fatihin ciiddaa buuxsantay waxay keentay haddii biyo soo maraan webiga meelo badan oo ka mid ah inuu dhulka inuu la sinmo ku soo dhowaado marka haddii biyo soo maraan markiiba waa ku fatahayaan dadkii hadday bil maqnaadaanna markiiba wuu qallalay marka masiibo weyn wey dawladdu waxay doonaysaa kolley ma dhihi karo from xuduudda etoobiya ilaa inta uu gaadho oo badda kaga shubo ayay qodaysaa laakiin inay meelaha dadweynuhu degan yahay wejiga koowaad ay ay ay ay nidaamiso weeye arrinta labaad ee fatahaaddaa keenaysaa waa in dabcan climate change dhacay oo roobabku marna badanayaan marna yaraanay adduunka aan kala mid nahay gaar ahaan africa uu aada u saameeyey climate change ama isbeddelka cilmi- cimiladu qodobka saddexaadna waxaa weeye biyuhu markii ay yar yihiin in dadweynuhu ay furteen meelaha qaarkood beerahooda u furteen oo isla markaana aanay marka dambe haddana aanay awdaynin kaas oo sahlaysa inay fatahaaddu dhacdo laakiin beledweyne oo kale waxaas kinaaladaa yaryar hadda wax ka weyn baa yimid oo marna aan aan joogsanin marka wejiga afraadna waa in la qodo oo la isku dayo mar dambe inaan beledweyne iyo magaalooyinka kale ee webiga ku dhegan aan dadku khatar naftooda aanay u gelin oo aanay ka qaxin waxaanu ammaanaynaa runtii dhallinyarada soomaaliyeed waxgaradka soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed dadweynaha soomaaliyeed meel kasta guda iyo dibad sida ay ugu gurmadeen dadkooda sidaa ilaa hadda u wadaan gurmadkii ganacsatada soomaaliyeed ee madaxweynuhu la hadlay ilaa hadda lacag xoog le ayay ururiyeen hal milyan oo dollar ka badan ayay ururiyeen aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanuna leenahay wejiyadaas aan sheegay kii koowaad baa inaka dhammaaday kii labaad baan ku jirnaa labadii ugu waaweynaana waynoo dhiman yihin oo ugu qarashka badnaa marka dadweynaha soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed iyo dawladaha aan saaxiibka nahay intaba waxaan leenahay hawshii waa dhiman tahay gargaarkii iyo gurmashadiina weli way socotaa inaan laga daalin sidoo kale waxaanu u mahad celinaynaa dawladaha aan saaxiibka nahay ay ugu horrayso dawladda aynu walaalaha nahay jabuuti oo aad la socotaan inay iyaduna lix boqol oo kun lacag ah oo dollar bixisay isla markaana gargaara ay diyaarada ku wadaa uu socdo oo weli socdo waxaanu u mahad celinaynaa dawladda qatar oo iyaduna maanta diyaarad weyn oo sida gargaar ay timid hore ee qatar charity ay beledweyne uga qaybinaysay raashin aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanu u mahad celinaynaa dawladda turki oo iyaduna hay-adaheeda gargaarka iyo dawladduba ku mashquulsan yihiin waxna geeyeen inay dadkaas soomaaliyeed caawiyaan dawladda soomaaliya oo gurmadkaa ku jirta waxay kowdii bishii tobnaad laba kun sagaal iyo toban beledweyne u dirtay wafdi wasiiraah waxaanay ka samaysay xarun gurma deg dega oo ilaa hadda ka dhisan beledweyne oo wasiiradaasi rangareeyaan ama ay wadaan howl maalmeedkeeda ayay ayay ayaa ayaa loo diray halkanna waxaa ka furan xarun kale oo gargaar oo afar iyo labaatanka saac shaqaysa oo ra-iisul wasaaraha jeeriyo guddigii loo magacaabayna ay ay fadhiyaan sidaad la socotaan labadii bishii tobnaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa tegey magaalada beledweyne si uu ugu kuur galo culayska jira maadaama ay tahay meesha ugu ugu ugu dhibka ugu badani gaadhay maalintii isniinta ee labadii bisha dawladda soomaaliya waxay dirtay diyaarado markii ugu horreysay ee uu furmay eeraboodka oo dhowr maalmood xidhnaa oo gargaar geeyey welina diyaaradahaasi way socdaan berrina diyaarado badan baa tegi doona oo sida caawimada aan idhi maanta ayay diyaarad weyn oo afartan iyo laba tan sida oo gargaar kala duwanah ayaa la qaadayaa berri oo la geynayaa gobollada dalka beledweyn oo keliya maaha beledweyn diyaaradaha ugu badan baa u baxaya laakiin sidoo kale waxaa la tegaya magaalada baydhaba oo laga quudiyo berdaale iyo magaalada baar dheere ayaa berri la tegaya markaas dadka soomaaliyeed ee biyaha barakaco maaratay ay barakiciyeen waxaa la siiyaa biyo nadiifa oo maalin kasta waxaa la dhaamiyaa ku dhowaad siddeetan booyadood boqol booyadood oo dadka biyo nadiifa siiya si caafimaadkooda loo daryeelo waxaa la siiyaa taandhooyin inkastoo aan weli lala wada gaadhin waxaa la siiyaa cunto nafaqa leh ayaa la siiyaa adeeg caafimaad ayaa la siiyaa daawooyin fuqbaxa iyo waxyaalaha iskaga ilaalinayaan marka ay dabeecad tii ay ku noolaayeen ka duwan baa la siiyaa iyo mareekaneecooyin ayaa la siiyaa markaas waxaanu ku guulaysanay dawlad ahaan sidii aan dhici jirin muddadii dawlad la'aanta inaan hal qof oo gaajo u dhintay ama raad u dhintay ama dayac u dhintay aanu ilaa hadda jirin marka laga reebo marka laga reebo dadkii iyagoo gargaar bixinaya ay ugu badnayd dhimashadii noogu badnayd waxay ahayd wakiillo dawladda labada heer ka socda oo bixinaya gargaar oo dad soo badbaadiyey in dadkii ay soo badbaadiyeen iyo iyagiiba ay ay doontii la gadoontay dhimashada noogu badnayd halkaasay ka dhacday dhimashada kale way xadidnayd ama dad awalba duruufo caafimaad ku jiray laakiin qof kastoo dhintay waanu qornay dalka oo dhan ilaa lix iyo toban qof ayaanu ayaanu ayaanu samaynay oo inta ugu badani doontaa ku dhimatay marka dawladda soomaaliya waxay ku guulaysatay inay dadka badbaadiso haddana weli waxaanu ku mashquulsannahay inaanay dareemin dhibaato cunno dhibaato caafimaad maadaama ay guryahoodii ka baxeen iyo sidaaan sheegay labada weji ee noo dhimana inaanu noloshoodii caadiga ah ku celinno iyo inaanu mar labaad ka ilaalino inay dhibaatoodan ama fatahaadtan oo kale ah ay saamayso ugu dambayntii waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dawladaha aanu saaxiibka nahay intaba in culayska ay keeneen fatahaadda iyo roobabku ay weyn yahay wejiyada aan sheegayna mid walba taageero looga baahan yahay sidaas awgeed anigoo ammaanaya dawladaha dawlad goboleedyada iyo degaamada soomaaliyeed ee sida weyn looga gurmaday inay gargaarkii ay ay ururiyeen si deg dega usoo gaadhsiiyaan gacanta dawladda soomaaliya ama si nidaamsan oo iyagu ay maamulayaan oo dawladdu og tahay ay ku geeyaan dawladda soomaaliya iyadoo ka hortegaysa inaan waxaa gargaarkaa loogu talagalay dadka baahan inaan la musuq maasuqin waxay ku dartay wafdiga wasiirada ah garyaqaano iyo xeeraaliyayaal la socda wuxuu ga jiraa si nidaamsan oo la yaqaano oo dawladda dhexe mar walba ay leedahay dalka maamulkiisu inuu u shaqeeyo si wanaagsan doorashadiisu u dhacdo si cadaalad ah oo nidaamsan oo sharciga waafaqsan marka maamulada soomaaliya nidaamka federaalka ahe ina ku cusub waxaad moodaa dadka soomaalida qaarkood inay si khalada u fasirteen oo u fasirteen inay yihiin dawlado madax bannaan mana aha inay yidhihiin madaxweyneyaal adduunka madaxweyneyaashooda u dhigma mana aha ma dhici karto adduunka maraykanku conton state buu ka kooban yahay meelaha aynu ka soo qaadannay oo dimuqraadiyadda iyo waxaan africa hadda ay ku dhex jirto ayuu ka mid yahay
هدية تبهج النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها وإن كثرت فينا دواعيها sahal general trading and stationer company saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaabaan waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisay saaqaysaani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshooy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo station stationary oo ay ka mid yihiin combyutar h b icer tushiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobilada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba noocii aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal sidoo kale sahal general trading company and
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noodaratan qaybiga hore barnaamijka kulanka warsan ayaa guda jirnaa weliba wada singalahaan dhegeystayaal hamiin faylan saaxiibkayga bilaal iyo imaamadaha dhanka farsamada barnaamijka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan abeyle iyo weliba uusoo ku hadalaya kobaca dhagaalaha ee dalka soomaaliya usoona geega aqalka sare usuka hor akhriyay kobaca dhaqaalaha iyo saasoo kala sida walanku bedeli karo dhaqaalaha dalka soomaaliya haddaba waa ko cabdiraxmaan beyle oo arrimo hoose ku hadalow waanaan idinka mahad celinaynaa inaad si deg deg ah u soo geliseen ajendaha idinkoo xusaya muhiimadda ay leeyihiin labadan sharci ka u horeeya waxaa weeye sharciga iibka qaranka oo documentkiisii laydin qaybiyey iibka qaranka mar hore ayaa la- la diyaariyey haddaan nuxurkiisa idiin sheego waana la saxeexay madaxweynihii hore xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh baa saxeexay laba kun iyo lix iyo tobankii markii la damcay in la dhaqangeliyo ayaa waxaa ka soo baxay goldaloolooyin baa ka soo baxay iyo qodobo la damcay ee shaqayn kari waayey baa ka soo baxay sidaa daraaddeed waxaa ay taladu noqotay in dib loogu noqdo dib baa loogu noqday waxyaalaa laga bedelay waxaana runtii la- lala simay shuruucda casriga adduunka ayaa lala simay sharciga iibka qaranka sharcigani wuxuu jideynayaa waxa weeye habka iibka qaranka loo maro ina inay tahay hab daah furan oo la- la- la xisaabin karo dib loogu noqon karo la xisaabin karo hab furan oo la jaan qaadaya shuruucda adduunka ayuu runtii noqday waxaa gacan weyn naga siiyey adduunyada dadka waxaa u heelan oo bangiga adduun ka mid yahay f g c da qolada la yidhahda nala shaqaysa ka mid tahay i m f ka laftooda ay ka mid yihiin maadaama inaga xooggeenna arrimahaasi u yaryahay capacity building waxaan ka helay markaa qulooyinkaasan ka helay technically markii la wadayna cid walba waa laga soo qaybgeliyey technically markii la waday waa laga soo qaybgeliyey sidaa daraaddeed ba markaas noqodkii dambe loo dhamaystiray golaha shacabka loo geeyey golaha shacabkuna iminka ay soo gudbiyeen sidaa daraaddeed idinka ayaan idin soo bandhigaynaa qodobo yaroo kooban weeye sharciga laydin qaybiyey guddoomiye wuxuu tusayaa qodobku wuxuu ahaa iyo waxaa lagu bedelay wuxuu ahaa iyo waxaa lagu bedelay marka taas taybilkaasi ayaa si fiican u qeexaya waxaan filaynaa insha allah inaad guddidu ay ka shaqayn doonto annaguna waa la shaqaynaynaa ilaahay idinkiina si deg dega ayaad u samayn doontaan sidii kuwii horeba laydinka bartay waxaan doonaya inaan tilmaamo sharcigani of course waxaa loo sameynaya waa dad dad dowladdeenu in hana qaado iyo dadkeenu in hana qaado oo aan adduunka la la falgalno oo international organizationska ama hay-adaha adduunyada ka imanaya doonaya maalgelis inay nagu sameeyaan maalgashi nagu sameeyaan in ay garan karaan sidaa wuxuu iibka qaranka anu anu maamulo ay garan karaan marka basically waxaan u sameynayna waa waa dalkeenaan u sameynaynaa iyada oo markaa importancekeeda la hirgelinayo ama la la xusayo ayaa beesha caalamkuna ay nagu tidhi arrintani waa muhiim weeye geedi socodka deen cafiskana muhiim bay u tahay marka one waa arrin waddankeenu u baahan yahay waddan waliba u baahan yahay doonaya inuu hore u maro talabaadna waxa weeyaan iyaguna way way xuseen i m f ta iyo world bankuba labaduba waxay yidhaahdeen waxa weeye arrin laydinka baahanya inaad samaysaan si arrinta deen cafiska aad uga guditaan marka aada iyo aad baad umahadsantihiin taa intaasaan ka odhanaya haddaanka kala raacinaya haddaan kusoo noqonayo waa ma ma raaciya ka kale qodobka kale labaad miyaan raaciya ee muxuu ahaa cashuuraha fu- furdooyinka cashuuraha furdooyinka now eh, furdooyinka isaguna waa waa ku celis weeye markii hore oo tashruucdani waxa weeyaan la bedelayaa shuruuc aada u gaboodayo hore ayay ahaayeen oo lixdanadii la qoray waxay ku qoraayeen af talyaani iyo af ingiriisi markaa horta nuxurka ugu horreeya waxa weeye in af soomaali laga dhigo dadkeedna ay ka haqabeelaan akhriskiisa iyo fahamkiisa ayaa kowa talabaad kan iyo waxaa isku jiray markii hore iyo dakhligii aad maalintii dhawda ansixiseen waa la kala furay waa la kala guray mid waliba halku ku haboon yahay baa la geeyey kan furtadaha ayaa ayaa lagu soo reebay marka isaguna wuxuu la jaan qaadayaa wuxuu la jaan qaadayaa arrimaha cusub uu la jaan qaadayaa classificationka cusub uu la jaan qaadaya adduunyada waxaa weeya magacaynta iyo kala furfuridda alaabta lasoo dejinayo magacyada ay adduunka kuleeyihiin yaa two thousand seventeen code classification la yidhaahdo ayuu isaguna la jaan qaadayaa wax waloo dekedeenna yimaado magaca loo yaqaana in magaca adduunyadoo kale adduunyadoo ina fahmayso u noqdo ayaa loogu talagalay isagana waxaa markaa labadii baa la kala saaro kana iyo furdadaha ayaa ayaa lasoo reebay waxaa markaa loogu talagalay isaguna afkan ku qornaa in afka soomaaliga lagu qoro sidaa sheegay wuxuu markaa qeexayaa isaguna furdadaha sida sida loo maamulo ayuu ayuu qeexayaa waa lasoo lafagurayoo waxaa loo keenay shacabka olaa shacabkaa loo keenay markii horreysay ayaguna way soo ansixiyeen markaa iminka idinka ayaan idin keenay idinkoo aada u mahadsan waxaa markaa meesha ku jira waxa weyaan inay idinkuna ansixisaan dabeetana aan madaxweyneha ugeyno uu kusoo saaro the official classificationka gaseetka kusoo saaro dabeetana hirgelintiisii la sameeyo guidelines waxbaa kuxigi doona hadii la idhahdo asaguna markaa furdadaheena iyo maamulkooda ayuu ku shaqo yeelanayaa isagoo ayaad iskugu xidhnaan doonaan maamulka dakhliga iyo iyo b f m-ka labadaba ansixiseen ayuu ayuu ayuu ku xidhnaan doonaa wuxuu kani ku jiraa markaa kuwa aan filaya hadhow inaa u qaadan doontaan garoowe ayuu ayuu ku jiraa aad iyo aad baad umahadsantihin wax su-aalaha tahaysaan i will be happy
daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnimay daayradin intanjeed daarudawa hosbital sumay daarudawa hostal leyli lema ay foola isbitaal daawo ngyaadlu wamay way diin diriko diinlay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo busho walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udhurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor alluunle ilmishay alla deersiyey waaya aragnimo ka darsidi dor maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaanlagnimay keedadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom baykimisteri
waayahay dhegeystayaal qaybongidaba ee barnaamijka kulanku warsanya sideerne weliba wada singiraha dhegeystayaal ahmiin faylangaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug iyo weliba use sheegay iniyo qorsheeyahan dhowaan in golaha deegaanka iyo weeldhata magaalada cabudwaag ee xarunta gobolka galgaduuda haddaba qaab seeg maraahin wasiirka arrimoqasaya warbaahinta liwadaaga eela dhugunsada
anigu shalay waxaan ka imid xamar waxaan ka qayb galay shirkii loogu talagalay dowladaha hoose dhismahooda inuu hogaamiyo iyo dhammaan hay-adihii ama lacagta bixinhayey ama design garaynhayey oo qaabka ay u shaqaynayso iyo qaabka la rabo inay wax u socdaan cadaado waagii ximan xeeb ahayd bay qaadata waxa ay ka faa'iideyna dee kulligeen cadaado waa wada tagnaayo waad ogtihiin laamigii aan naqaanay labaa lagu daray waxa mushaaraad iyo shaqaale iyo horumarin iyo waxa socdana waa wax lala yaabo waxaa yaab leh annagu in aynaan weli fahmin oo aynaan ka xisaabtamin oo aynaan ku xisaabtamin oo dee qofku wixii ka maqan unbuu raajaayo waxaan is idhi midaa waxa laga raadinhayo oo dhanba waa wax iska yaalla dhulkeenna mana muuqato waxaa loo baahan yahay dhibka waynu wada qabnaa baahidu way wada jirtaa degaanada oo dhani waa ay way mudan yihiin inay helaan dawlad ayagu ay leeyihiin inuu degaanku helo adduunkiina waxaa la yidhi hala daadejiyo oo awoodda iyo iyo waxqabadka iyo shaqada jirtaa ayaysan ku ekaanin dowladda dhexe oo keliya ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka iyo dowladaha hoose saddexdaas dowladood oo is-hoos yimaada ha la sameeyo midda kore waa noo dhisan tahay oo waa tii dhexe midda ku xigta oo galmudug waad arkaysaan weli waxay ku jirtaa ma kuftay ma kacday ma kuftay ma kacday baan ku jirnaa waxaa aad iyo aad aan u mahadinaynaa dowladda dhexe prime ministerkeeda iyo madaxweynaheeda iyo wasiirkeeda arrimaha gudaha oo dhammaantood u guntaday sidii ay u dhisi lahaayeen galmudug waa qabaa in lala wada shaqeeyo oo aynu la wada shaqayno way ku mahadsan yihiin hawshaas tirada badan oo ay wakhtigoodii iyo iyo magaranaysaa maskaxdoodiiba u hureen annagana waxaa nala ka rabaa dadaalkaas oo kaleeto si aynu annagu wax isku tarno inaynu gallo kaasi wuxuu noqonahayaa marka dadaalka ugu weynoo hadda aan samaynaa in aynu dhisanno golaheenna deegaanka oo degaankeennu uu yeesho ismaamul iyo kala dambayn iyo abni si aynu ula jaan qaadno oo aynu wax ula qabanno madaxda u soo guntatay inay galmudug noo dhisaan madaxda u soo guntatay inay degaankeenna nala dhisaan madaxda u soo guntatay inay degaanka soomaaliya oo dhan nala dhisaan haddii alla idno marka waxaynu yeelaynaa maanta waxaynu isugu nimid waa anigii warqad qoray maalin dhoweyd ballan baannu lahayn in ergooyinka la soo aruuriyo in aynu derdergelinna hawshaan in aysan nagu daahinoo nala daahin meel kaleetaba ha nooga daahdo laakiin annaga dhexdeenna hadhowto berri waxaan isku eedno oo haddaannu wax qabsan shallayta inaynaan gelin berrito waxaan rabaa marka wixii joogo ergada waa joogaan wixii naga maqan oo aan badnayn hadda nambarka ii muuqda ma yara odayaasha nagala shaqaynahaya ergada inta naga maqan inaannu haddii alla idmo maalin ama laba kaleeto ugu darno in aynu iska soo gebagabayno arrintan in aynun wiigagan soo socda aynu noqonno maamul golo degaan oo loo dhan yahay oo magaranaysaa la wada dhistay leh oo doorasho ku yimid waxaan qabaa qof naga mida oo hoolkan ku jira oo arrintaas diidan inaysan jirin waxaan qabaa inaynu isla helnay inteedii badnayd hadda inta ugu yar oo ugu hoosaysana aannu isla heli doonno waan idin salaamahayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
badiidole ii miranin qubatay jidaad bogbobshay ii gaanjardismale wagoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu qulubad wadow qaldinya saxnya quminya waarinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay ooshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka galay inboqohooto dibadda ee hasku diiwaan gelin bohooto dibadda enama hasku diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashinka handhoobtay qaybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qaboo banoo macawiista qabto irobakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qobay kan ha qobay kaasa qobay kan ha qobay ma taro jubnihii tafaariiqsii fala
waayahay dhegeystayaal qayb ugu dambe barnaamijka kulunku warsanya isla marayna waliba wada singalaha dhegeystayaal hamiin faylangaa mudanaha dowlad goboleedka Puntland Said Abdullahi Dani iyo waliba soo qayb galaya arday iyo qalan bedeladayna jaamacadda bariga Afrika ee faracje magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland hadaba madaxweynaha Michael Dardarmi ardayda qalan bedelatay jaamacadaas iyo ildugunsada wadamada maraykanka marka misaal loo soo qaato dadka iskoor u shaqaysta oo ganacsiyada yaryar iyo hal abuurada leh waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba lixdan dhaqaalaha maraykanka inuu ku tiirsan yahay dadka hal abuurka leh entrepreneur la yidhaahdo sideedaba adduunka dowladaha wax u shaqeeya waa dadkooda dadka badankiisa waxaa la rabaa inay iskoor u shaqaystaan iyo hay-adaha ama shirkadaha isu tegay ay ka shaqeeyaan maxaa yeelay waxa kobaca dhaqaale keena waa iyaga marka fikradaha inta badan dadkeenna ka khaldan oo ah dadkao dhan inay dawladda rabaan inay u shaqeeyaan aragtidaas waxaa la rabaa bahda waxbarashada inay dib u eegto oo ardada markay barbaarinayso aysan dhinaca aqoonta la yidhahdo akadeemiga keliya ay ka dhisina sida adduunyada horu martaba ay sameeyaan waxyaabaha xirfadaha ama skiiliska ah ay soo saaraan waxaa inta badan la kulmaa arday raba inuu ku shaqeeyo maadada uu barta keliya waxaasi tacliinta casriga ah ee maanta la joogo waa ay ka hormarto waxaa la rabaa qofku inuu hadba shaqada furan uu ka shaqeeyo shaqadaha shaqooyinka adduunku waa isbedbedelaa haddii shaqo ka mid ah qofkii shaqadaas meesha laga baxay oo misaal waxa u ah dalka ingiriiska markuu wuxuu ka guuray shaqooyinka la yidhaahdo industriga ama birta culus ee warshadaha soo saari jiray wuxuu u guuray dhinaca financial sector haddana dadkooda way wada shaqaynaya macnaheedu waxa weeye qofku shaqo cayiman ma leh waa inuu leeyahay xirfado kala duwan oo marna meesha ku habboon uu ka shaqayn karo waxaan runtii u baahan in tacliinteenna loo jiheeyo qof isku filan waxaad ogtihiin dalkan soomaaliya guud ahaan gaar ahaan puntland dad ajaanibaa usoo shaqo taga oo tacliin la soo baray oo skiilis la soo baray oo dowladahooda ay soo barbaariyeen annagana dhallinyaradeena waxay inta badan leeyihiin inay shaqooyinkii ay haysan marka arrintaas waxay u baahan tahay daraaso intaa ka duwan shaqada ciddii abuuri lahayd iyo nooca shaqo ee abuurmi karta iyo sidii loo abuuri lahaa waxay u baahan tahay macallimiinta iyo maamulka madaxda ka ah ee maadada hadda halka laga sheegayo ee dhinaca businesska ama managementiga ama sida wax loo qorsheeyo oo qof walba inuu kooraskaas qaato oo elective noqoto oo u baahan yahay maxaa yeelay qof kasta oo waxbartay hadduu dhakhtar yahay clinigaa uu furan karaa hadduu veterinary yahay clini xoolaa buu furan karaa qof kasta maado kasta oo la barto shaqay leedahay si uu u shaqaystay hadduu garan waayo ama uu xirfad u lahayn siduu u maamulo shaqadiisa gaarka ah wuxuu noqonayaa qof aan waxbaran oo kale oo caadil ah oo meel iska fadhiyo marka waxaan u baahan nahay manaahiijteenna oo dalal badan oo adduunka ka mid oo maraykanka ka mid ah uu hadda dib u fiirinayo isagoo eegayo waxaa la yidhaahdo suuqa siduu gudoomiyuhu sheegay waxay ku salaysan tahay fursadaha suuqa ka jira fursadaha suuqeena ka jira waa ay badan yihiin waxay ku xiran yihiin hadba hab dhaqandhaqaaleedkeenna iyo awoodaheenna aan haysano dabcan dhaqaalaheennu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha nool wuxuu ku tiirsan yahay badda wuxuu ku tiirsan yahay macdanta wuxuu ku tiirsan yahay hala abuurka iyo adeega serviceska maxaa yeelay shacabkeennu waa shacab firfircoon oo maskax furan oo haddii loo diyaariyo inay awood wax soo saar yeeshaan iyo aqoon iyo xirfado ay suuragal tahay meeshu hadda annaga noola soo waarido ama noola soo dhoofiyo dad xirfadlayaala waxaad ogtihiin hadda suulaadkii iyo shaqooyinkii kulli waxaa lagala yimaadaa kenya iyo indiya iyo waa ex waa dad la soo dhoofiyey waxaa la rabaa in ardadeenna xataa haddii suuqanu ka buuxsamo ay awood u leeyihiin inay waddamada dariska iyo meelaha kale ka shaqayn karaan maadaama dhinaca ganacsiga iyo kufurnaanta ay kaga fiican yihiin oo dad fara badan oo soomaaliya oo degaankan u dhashay oo aan aqoon lahayn laakiin kartidii iyo maskax furnaan leh ayaa waxay tegay waddamada east africa oo indhaha u furo shaqada fale marka haddii uu tago qof aqoontiina leh firfircoonaantiina leh dhaqaalaha uga soo shaqeeyana dalka dib ugu soo celiyo waddamo badan oo masar ka mid tahay waxay ku tiirsan tahay dhaqaalahooda dakliga uga yimaado dadka ay dibadda u dhoofisto oo soo shaqeeya marka qofka hadduu dhoofo inuu dalkii baan ka carari yidhahdo dib ugu soo noqon maaha soomaaliya ruuxadeeda burburkii kadib dadka badbaadiyey waa dadkii dhoofay oo shaqooyinka meelaha kale ka helay marka qofku markuu dhoofo laakiin uu hadaf leeyahay wuxuu weli ka qayb qaadanayaa bulshadiisa iyo deegaankiisa horumarkeeda marka waxaan aada u rajaynayaa in aqoonta habkan ah waan qalijibinay oo mararka qaarkood iska noqon karta nooc faanka ka mid ah in laga bedelo uu noqdo wax tayo bulshada wax kusoo kordhin kara oo hadaf leh qodobka labaad oo raba inaan isdul taago waxa weeye halka waxaa laga sheegay lixda arday ugu sarraysa inay shan gabdho tahay arday ugu sarreeyana ay gabar tahay runtii waan ka mahadcelinayaa gabdhaha dugaagka istimada halka fadhiyay waxgarabkana waxaan ku boorinayaa marka ay shaqooyinka dawladdu u raadinayaan ama xildhibaanada u raadinayaan inay ku dhisaan dalka dadka wax u qaban kara oo gabdhaha lasoo horumariyo ruuxaddooda gabdhaha haddiiba raggii tartankii aqoonta uga bateen waxaa la rabaa shaqooyinka dawladdu u baahan tahayna inuu tartan uu ku yimaado oo dadka dalka wax tari kara numbarka yar ee dawladdu u shaqaynayo waxaa la rabaa numbarka kartida iyo aqoonta leh oo dadka intiisa badan hogaamiya marka taasna runtii waa dhiirigelin iyo fursad markii sidaasoo kale tartan la geliyo waa soo baxay laakiin wiilashu waxay isu dhiganayaan kolley hadhow reer hebel baa meel ku tegaysaayo waxbarashada waxba ku tarimayso saas aan u qaataan marka ya marka arrintaasna waxaa la rabaa bulshada inay dib u fiiriso maxaa yeelay dhaqanka bulsho leedahay madax dawladeed keliya ma bedeli karto waxay u baahan tahay in la iska kaashado oo la isla garto oo lagu heshiiyo haddii aan heshiis lagu ahayn way adag tahay madaxda siyaasaddu go-aan noocaas oo kale inay qaadato maxaa yeelay deganaanshaha iyo is-ogolaanshaha bulshada ayaa horta saldhig u ah wax walba marka marka gabdhaha fursadaha ay waayaan siyaasiyiinta iyo dadka mas-uuliyiinta keliya iyo canaanna waxaa la rabaa inay wax ka soo dhisaan bulshadu inay aqbalaan oo iyaguna farkooda doonkaas ay qayb ka qaataan waanu rajaynayaa ilaah runtii maanta halka waxaa uu ka furan waa dardaaran la dardaarmaya ardayda oo noloshii saxda ahayd oo dhabta ah maantay bilaabantay qofka marka uu graduate gareeyo wuxuu diyaar u yahay inuu bulshada kusoo kordhiyo hadda wixii ka dambeeya tacliin la sii wado mahad qofkii raba inuu akadeemiga iyo jaamacadaha ka shaqeeya unbaa tacliinta sii wadaa laakiin tacliintii la rabay inuu ku howlgalo waa digriga koowaad oo la rabo inuu maaragtay uu ku howlgalo dadka qaybtiis shaqooyinka qaybtooda intay iska diidaan bay mararka qaarkood iyagoonan hiwaayad u lahayn inay hadhow jaamacadaha ka shaqeeyaan ayay digriga jaamacadda iska sii wadaan taa lama rabo waxaa la rabaa qofka dhinacaas aadaya inuu ahaado qof fiilka raba inuu kusii dhex jiro uu sii kororsanaayo laakiin waxaa la rabaa inaad shaqooyin abuurtaan dabcan annagoo la kaashanayna waxgaradka kale iyo aqoon-yahanada iyo cid kastoo naga caawinaysa waxaa jirta siyaasad dawladdu ay leedahay oo ay rabto inay shaqooyin ku abuurto shaqooyinkaas macnaheedu ma aha shaqooyin dawladda loo shaqaynaayo laakiin waxaan rabnaa inaan soo bandhigno dadku inuu shaqaysto oo waxyaabaha u badan oo dawladda aad ka arkayseen oo ah in la dhiirigeliyo maalgashiga in la abuuro khayraadka aan leenahay cid maalgelisa si shaqooyin u abuurmaan iyo in dadka xirfadaha leh loo sahlo annagoo la kaashanayna dadka funuugta iyo maaragtay ee dhaqaalaha haya in la maalgelin karo arday la timaada hal abuur waxqabsi ama wax soo saar hadday xoolo dhaqan lahaayeen hadday badda ka shaqaysan lahaayeen hadday beero samaysan lahaayeen hadday warshado yaryar samaysan lahaayeen iskiilkaas ku jiro iyo hadday fursado kale ka abuuran lahaayeen oo aqoontooda la xiriirta ay barteen runtii waxaa la rabaa arrimahaas in la iska kaashado waxaan aada idingula dardaarmayaa qofku inuu iskiilo kala duwan uu barto inay muhim tahay jaamacaddan waxaan kula dardaarmayaa inay sameeyaan koorsooyin gaagaaban oo qofka intuu haddaanan manhajka lagu daraynin qofka isagoo arday ah uu dhigan karo koorsooyin xirfadeed
shoobla shoobla haashinow sidee u maymay waa digeedka shukriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wed alo hadda shukri shaf dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shiniyow shaakirtana may ata shaakir waybwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shukriya isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hundurmo shahaad inhayna iyo isbuunyo shabshal bano inhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali baantaa ka afmeera barnaamijka kulanku warsan oo nimadasiin ku ah idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kulibaa saaray waan sina dareysayaa dhegeystayaal anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid daraashka dhanka farsamada maada kuteerta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijku barnaamij mada reedon kulamaan akhyaeraya waa cabdirashiid daraashka xuseen kutaba sidaasiyo hamiig nabadee asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu